dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay shaacisay in la keenayo tallaalka covid sagaal iyo toban dalka inkastoo waxtarkiisa ay khubarada caafimaadka qaarkood sheegeen inaysan jirin kalsooni buuxda haddaba qaar ka mid a bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada jowhar ayaan hor dhigay fikirkooda ku aadan haddii dalka la keeno tallaalkaas in ay qaadan lahaayeen iyo waxyaabaha ay u yaqaanaan tallaal marka hore waa kan dadkii aan la dhex qaaday mikrofoonka si ay aragtidooda uga dhiibtaan talaal waxaa u aqaan waa daawooyin qofka la siiyo kaasoo kahortag ugu noqon doono cuduradii ku dhici lahay sida waxaa loo qaataa cuduradan dadka ku dhaca jadeecada xiiq dheerta waxaa kaloo loo qaataa hadda waxaa soo baxay talaal la sheega in covid nineteen ba loo qaato waxaa kaloo loo qaataa cudurada dilaaga ah waxaa kaloo loo qaataa malayaha uurka leh badanaa iyagaa la talaalaa si maadaama cudurado kasta u nugul yihiin waan qaadan lahaa maxaa yeelay annaga maadaama caafimaadkeena horumarsan duni saddexaad ku nool nahay wax kasta cudurada dhan aa halis ugu jirno hadduu nagu dhaco ilaahay ma qadare waan qaadan lahaa waayo waa fursad muhiim ah taasoo talaalkaas qaadan lahaa si ay iga hortagto in covid sagaal iyo toban ina igu dhaco talaal inta hadda aan ka aqaano wax badan ayu nuuc waaye mid sidiisaba waa dabiiciyo waa lala qabsado gabadh markay uur yeelato waa inay la xiriirtaa m c h ama isbitaal waa la tallaalaa sidoo kale markay carruurta dhalato lixda cuduroo dilaaga laga tallaalaa intaas waxaa dheer tallaal wareego oo waxaa jiro guryaha la ysugu keeno oo boolida loo yaqaano ama dabeesho qofka sida u taqaano ma qaadan lahayd haddii uu waddanka soo galo tallaalka covid sagaal iyo toban
dabcan waa qaadanaynaa sababtoo ah waxaa yimid hadda ka hor mid la yiraahdo o v c ama looga hortagayo daacuunka mashuun biyuudka gobolka shabeelle dhex waa ka dhacay gaar ahaan degmada jowhar waa ka dhacay iyo balcad warshiiq iyo wixii lamida wayna qaateen dadka haddii la helo cudurkan samarkaa tallaal looga gudbi karo haddii la helo waa qaadanayan waa sax dadka waa qaadanayan talaal waxaa ka aqaanaa midka la dalaalo maamooyinka caruur uurka leh iyo caruurta oo dhibciska midka qaataan si fiican dabcan waan qaada lahaa maadaama uu cudurka hadda oo si ba-an dunyada u saameeyey soomaaliyana uguma jirtoba sideeda waa dalalka aada u hooseeyo sababtoo ah waxay u baahan yihiin talaalo fiican maasha allah haddeen helaayo wax lacag la-aan oo caafimaadka loogu hortagaayo si fiican waa qaada lahay cudurka covid sagaal iyo toban ayaa kusii kordhaya caalamka gaar ahaan soomaaliya sidoo kale hirshabeelle ayay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka inuu kor u dhaafay toban ruux oo uu cudurka haleelay waxaana jira goobaha caafimaadka guud ahaan hirshabeelle iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socoto baaritaanka isbitaalada ku yaala magaalada jowhar si lacag la-aana iyadoo guud ahaan dadka yimaada isbitaalka caruur iyo dad waaweynba loo sameynayo baaritaanka cudurka covid sagaal iyo toban waxaana jira dad laga helay oo ku dhaqan magaalada jowhar islamarkaana xaafadahooda ay joogaan kuwaas oo la sheegay inay isku karantiilaan inta ay ka badqabayaan cudurka laga helay ee covid sagaal iyo toban